المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز أي هذا كان كتاب الجنائز جنائزتا كتاب كيدوهية كتاب الجنائز هذا محله ومبحثه جنائزتا يدك الانتي كتاب كودي أي هذا الله يا الجنائز وجمع جنازة janaaza iyo jinaaza labadaba waa lagu dabdiyey oo waxay leeyihiin adugu jinaaza haddii la yidhaahdo waa ismun lilmayiti fi nacshi maydkan nacshka lagu sido ayaa jinaaza la yidhahdaa cagsigeedana waa u sheegeen janaaza qudheeda in la yidhahdana way yidhaahdeen adugu dadkii dhintay bal axkaamtii ku saabsanayd ayuu halkan kaga hadlaya yundabu likulli axadin an yukira dikra almawti yundabu waxaa la suneeyey likulli axadin qof kasta oo mukallaf ah waxaa loo suneeyey an yugsira inuu badiyo dikra almowti geerida xuusashadeeda inuu badiyo ayaa loo suneeyey waayo rasuulkeenni moxameda salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayaa akiruu min dikri haadimi ladaat xadiidka tirmidi iyo nasayi oo ay wariyeen iyo ibni maajaba fii saxiixi nasayi oo fii saxiix ibni maaja ayuu ku sugan yahay waxaa badisaan xusashada macaangooyaha waxyaabaha ladaadka macmacaanada ah ka goynaya oo geerida ah xusuusta ayaa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka qofku inuu badiyo geerida waa shay hadyigii rasuulka ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh waalmariidu kii xanuunsanayayba aakadu yani lasii adkeeyey oo isagu dee mar haddiiba uu firaashki yaallo ama xanuunsanayo waa kusii dhow yahay markaa dhimashadii wayastacida lahu bالtawbati wayacuuda almariida walow min ramadin wayastacida waan yastacidda inuu u diyaar garoobo ayaa sunnihii oo la sunneeyey lahu lilmowti geeridii inuu u diyaar garoobo bitawbati tawbadiiyo noqosho ugu diyaar garoobo ayaa hadyigii rasuulka ka mida salawaatu ullahi wasalaamu calayh yani qofku inuu isticdaad ku jiro imaam albukhaari wuxuu baabaystay man istacadda alkafana fii zamani الnabiyi sala اllahu alay waslam falam yunkar calayhi qofkii kafantiisii diyaar garaystay zamankii rasuulka kafantiisi waan cid ku inkirin wuxuu keenay marka xadiidkii ninkii rasuulka oo maro fiican loo keeno oo xidhay oo dhow rasuulka ilah marada u weydiistay oo asxaabada aad uga xumaadeen maxaa kuu kalifay waxaasoo uu yidhi wallaahi maa sa'altu lialbasahaa inamaa sa'altu litakuuna kafani maan weydiisan aan xidho laakiin waxaan doonayaa inay kafani noqoto oo shaygaa maradii jidhkiisa gaadhay rasuulka gaadhay inay anigana kafani noqoto si u barakaysi awgeed ayaan arrintaa u samaynayaa markaas sahl wuxuu leeyay fakaanat kafanahube waxay kafantiisa bay noqotay sidii uu markaa rabay ayaa ilahay uga dhigay subxaana wa tacaala waxaa kaloo marka ay xusuusashadaas iyo diyaargarowgaas oo qofku inuu diyaargaroobo oo xusuusta marka lagu leeyahay xusuusta moydka geerida isticdaadka marka waynu jeeda iska xusuusnow maaha wax tari mayso lakin waxaa loo jeedaa isticdaad toobad iyo noqosho ilahay xaggiisa u noqdo oo xadiis baa su-aal baa la weydiiyey rasuulka ayu lmu'miniina khayru muminiinta yaa u khayr badan qaala wuxuu yidhi marka akaruhum lilmowti dikran ka geerida ugu xusasho badan oo taa macnaheedu dee yahay xusuusta waxaa looga jeedaa u diyaargarow qofku markaa u diyaargaroobayo toobad iyo noqosho u diyaargaroobayo wayacuuda almariida wa an yacuuda almariida ka xanuunsanaya inuu soo booqdo ayaa hadyigii rasuulka ah salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walow min ramadin walow kaana almaradu maradkaasi jiradaasi haba ahaado yani marad oo ramad oo bakooraba ha ahaado waxoogaa indhaxawnaba ha ahaatee waxaa weeyaan inuu qofkii xanuunsanaya soo booqdo ayaa hadyigii rasuulka ah xadiidka abu muusa alashcari ayaa u daliila oo rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh acimuu aljaa'ica wacuudu lmariida wafaku lcaaniya qofka gaajaysanna quudiya ka xanuunsanayana soo booqda qofka la qafaasho ee qafaalka gaaladu gacanta ku haysana maaragta soo fakiyo sii daaya iyo xadiidka wada garanaysaan xaqu lmuslim cala almuslim khamsun raddu الsalaami waciyaadaة اlmariidi واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس بخاري باسنا وري حديث كان عياث المريض مركا وحقوق اللي يسكول إياي قف ضدك حنصري ونصاب وغضه وحق اللي يسكول إياي يعني هذه رسول كمدة ويعم بها ويندب حال السنة يعم أن يعم إنه عام يرى بها أي بالزيارة يبغى شدي العدو والصديقة cadow iyo saaxiibba inuu soo boqdo oo lagu camimo ziyaaradii ayaa hadyigii rasuulka ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo dee qofkii waxoogaa sir nacsanaydeen qudhiisa muslimka ahaa waxaa isaga qudhiisa ka imanaya inuu waxoogaa dee cudurka ka baxo iyo khilaafkii markaad soo boqdo isagoo xanuunsanaya farax iyo suruur baa gelaya marka inuu ku camimo waa xuquuqda caamka la isugu leeyay muslimiinta fain kaana dimiyan فإن اقترن به قرابة أو جوار ندبت عيادته وإلا أبيحت فإن كان هدية قفك الحنون صنيا ذميا قفك ذمي قالك أها وكي قالك أها لغا قادي معان كل عشور تجزيري لغا قادي مسلمين دكوس نورا هدية ذمي فإن اقترن فإن اقترن تطيل حرصته به بالذمي قرابة qaraabanimo hadday markaa la xidhsato dimiga xaggiisa qaraabanimo ay ka jirto iyo qofkan soo booqanaya aw amase jiwaarun ikhtarna bihi waxaa la xidhsaday jiwaarun jaarnimo oo waa jiiraan nudibat ciyaadatuhu soo booqashadiisa waa la sunneeyey kaa dimiga la soo booqanaya wa ilaa haddii kale oo labadaa midna aanay jirin oo jaarna ma jiro waxa la yidhaahdo qaraabanimona ma jirto ubiyaxas markaa waa la baneeyey oo iska mubaax markaa inaad booqashadi yani ninkii dimiga ahaa ee gaalka ahaa ee muslimiinta ku hoos noolaa haddaad jaar tihiin amase maxaanku dhahda qaraabanimo iyo wuxun ay jiraan waxaa hadyigii rasuulka ah in la soo booqdo oo dee rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa soo booqday xadiidkii bukhaari ku sugnaa kaana ghulaamun yahuudiyun yakhdumu nabiya sala allahu alay waslam ni dhalinyaro ah oo yahuudi ah ayaa rasuulka u shaqayn jiray u khidmayn jiray famarida wuu xanuunsaday faataahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam yacuuduhu rasuulka ayaa u yimi isagoo soo booqanaya faqacada cinda ra'sihi madaxiisa ayuu fadhiistay faqaala lahu aslim war soo islaamo diinta soo gal buuri fanadara ilaa abiihi wahuwa cindahu aabbihiio markaa la fadhiya ayuu eegay faqaala lahu atic abalqaasim abulqaasim oo rasuulka adeec buu yidhi markaasuu ashaati ninki markaasana uu ka soo baxo yidhi isagoo aada u faraxsan oo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaa mahad iska leh allihii naarta ka badbaadiyey baa mahad iska leh halkaa waxaa ka muuqanaysa marka dee rasuulka booqashada uu soo boqday ninka yahuudiga ah oo khaadimka u ahaan jiray waxaa weeye waa shay muhima markaa loo baahanayo in booqashadii ay xitaa dimigii gaadhayso faa'iidadii booqashahaas tartayna qofkii dhammaan bay badbaadaysa oo qofku dee markaa u xanuunsanayo aakhir nolosha ay sii socoto waa waxaa weye waa dabacsan yahay in la waaniyo diintii loo sheego lacalla wacasaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu waafajiyo xaqa oo qofkaasi markaa sababtaa diinta ku soo galo marka booqashadaasina waxaa weeyaan iyana waa shay hadyigii rasuulkaa haddii kale waa iska mibaaxa oo ay noqonaysaa u leeyahy wayukrahu itaalatu lqucuudi wayukrahu waxaa la kahdaa itaalatu alqucuudi fadhiga in la dheereeyo cindahu agtiisa lagu dheereeyo yacni macnaha inuu qofkii markaad soo booqanayso inaad maanta iska dul fadhido yaa marka waxaa weeyaan kuraagitaanka iyo la fadhiisigaas waxaa weye dise qudhisu inuu ku dhibaataysto ayaa meeshii imanaysa marka waa inaad waxba ku raagin wa tundabu hibban ilaa liaqaaribihi watundabu waa la sunneeyey yacni maaragtay ziyaarashadii iyo booqashadii qofkii xanuunsan la soo booqanayo hibban xaalay tahay waqtan bacda waqti yani xiliyo xilba xilligu ka dambeeya ay tahay oo aad u goorgoorayso oo marba soo booqato xilliya udhexeeyaan ilaa liaqaaribihi qaraabadiisa mooyaane iyo wanaxwim wixii kula midoo miman ka mid ah yaanas uu weheshanayo aw amase yatabaraku bii uu barakaysanayo wuxuu leeyahay haddii aanay dadkaasi ahayn dadka caadiga qofkii dee maaragtay uun islaamnimo ugu yimi inuu marmar un soo boqboqdo ayaa meeshii sunno ah laakiin dadkii qaraabadiisa ahayd iyo maxaan ku dhahay wixii la mid ahaa oo dadku heshanayey ee aanu ka maarmaynin ama uu barakaysanayey iyagu wuxuu samaynaya waa inay si joogtaa u soo boqdaan haddii aanu isagu markaa didanayn markaa barakaysiga waxay leetahay cid hadda la barakaysanaya ma jirte hogaa un dee barakaysiga ayaa iskale marka hore qof la barakaysto daatadiisa ma fadhiga kula fadhiyo ama saaso kale liaa barako gaara ka soo baxaysa arrintaas waxa la hebel baa barako gaara leh oo la barakaysanaya sax maaha lakiin waxa weeyaan tabaruga waxaa iska leh nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh unbaa khaasiyadiisay ahayd jirkiisa maryihiisa timihiisa isagun baa la barakaysanayay laakiin shaksi waa la odhan karaa dadka ahlucilmiga imaadkiisa iyo dee faa'iido kale ku jirto oo waxusheeg iyo tawjiihin iyo waxyaabahaas waa waa la odhan karaa laakiin barako qofka joogista daat aanu barako u leeyahay taas iyadu sax maaha oo leeyahay hebel baa meesha imanaya maaragtay barako laga helaya waayo fakul fakulla waqtin maa lam yanha maa lam yanha buu yidhi waayo yundadii bay isaga taallaa watundabu waa la suneeyey ziyaaradii maxaan ku dhahdaa fii kulli waqti waqti dhammaantii ayaa la suneeyey maa lam yanha intaanu nahyinuu reebin ka xanuunsanaya yacni aaladii buu ka wadaa halkii aaladii bay daba socotaa dheerayntii la dheeraynayay maaragtay ee fadhiga la soo booqanayo waxa weeyaan waa maaragtay la karaahiyaystay maara intaa mooyaane aqaaribtaa iyo intaa uu soo sheegay fii kulli waqtin baa markaa iska noqonaysaa shaygaas shay bannaan oo tundabudaa u taallaa aatihi dacaa lahu wansarafa fainamica hadduu hungureeyo fii xayaatihi noloshiisa hadduu quldareeyo oo warka markaa ilaahay rajo u qabo inuu markaa dee maaragtay wanaagsanaanayo dacaa lahu waa u duceeyaa waاnsarafa waana gadoomaa wailaa haddii kale ragabahu yani wuxuu jeclaysiiyaa fi tawbati tawbad ayuu jeclaysiiyaa iyo walwasiyati dardaaranka haddii uu arko qofkii markaa dee inuu qof xanuunku iska fud yahay waa u ducaynayaa oo allahuma raba annaas aadhib ilbaas ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaa'uk shifaaan laa yuqaadiru saqma iyo ilaa akhirih ducooyinka noocaasa yugu ducaynaya waxaad mooddaa waxba hadda wax qaydaya qofkii inuu maaragtay la yidhaahdo haddii uu markaa yahay ee noloshiisa la rajaynayo ha loo duceeya haddii kaana wacdun ha la siiyo waxaad mooddaa in tafsiilkaas ay nadar leedahay sababtoo ah dee qof aad arkaysa inu marka qaarkood sakaraad noqdo alma ka baxdaaba waa ilaahay bogsiya markaad ugu duceeya rasuulku dadka waa u ducayn jiray oo xanuunka caafimaad ilahay inuu siiyo bogsiiyo oo saas o kale maanacna male qofkii marka in la xusiya haddii xaaladdii ay adag tahayna in loo jamciyo labadaba loona duceeyo khayrkana la xusuusiya toobadda iyo dardaaranka iyo waxyaabaha la xusuusiyana wax isdiidaya labada arrimood midna ma aha isdiid maayaan wain ra'aahu manzuulan bihi acamahu fii raxmat اllahi wawajahahu wain ra'aahu ay ra'a zaa'iru almariida hadduu arko ninkii zaa'irka ah soo booqday qofkii xanuunsanayey manzuulan xaalu yahay mid lagu soo degay bihi isaga oo geeri ku soo degtay hadduu ku arko acamahu aطmacahu wuxuu hunguraysiiyaa oo macnaha dee uu ku tawjiihiyaa fii raxmat illaahi ilaahay subxaana wa tacala naxariistiisa oo inaan maaragtay dee yaas ku dhicin ee uu ku tawjiihiyo yani maarata ilaahay subxana wa tacala naxariistiisa iyo wanaaggiisa khayrka ku jira iyo ilahay inuu maaragtay naxariis badan yahay taasaa la doonaya wawajahahu yani waa ku wajahaa waa u jeediyaa eelqiblati qiblada xaggeeda ayuu u jeediyaa calaa janbihi alayman mawduucan xaalu yahay mid loo dhigay calaa janbihi dhinaciisii alayman midigeeyey oo qiblada xaggeeda ayaa loo jeedinaya isagoo markaa xagga midigta midigta u jiifa ayaa xaggaa loo jeedinaya masalada tawjiiha alqibla imaamu nawowi waa saasuu leeyay waa hadyigii rasuulka waana qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan isagu majmuuc wuxuu ku soo naqlinaya mujalladka shanaad safxadda boqol lixiyo toban yani maaragtay inuu ijmaac ba ay tahay laakiin masaladu qowl jumhuureed weeyaan waxyaabahay daliishadeen waxaa ka mid a xadiidka ibn abi qataada radia allahu canhu oo markii la weydiiyey balaa ibn macruur oo yidhi waxay yidhaahdeen waa la oofsaday ninkii la odhan jiray yani maaragtay ana nabiya sal xiina qadima almadiina sa'ala can ilbara ibn macruur buu weydiiyey markaase waxay yidhahdeen tuwufiya bara ibn macruur waa la oofsay waa dhintay wa awsaa biulutii laka yaa rasuul allah ulu buu kuu dardaarmay wa awsaa an yuwajaha ila alqiblati lama xtudira markii lagu soo xaadirayna wuxuu ka dardaarmay qiblada in loo jeediyo markaasaa rasuulku wuxuu yidhi asaaba alfitra fitradii ayuu asiibay xadiidka xaakim iyo bayhaqii baa wariyey xaakim markaa waa saxe buu leeyahay xadiidkaas wuxuuna ku daray walaa aclamu fii tawjiihi almuxtadari ila alqiblati hayrahu yani u garan maayo buu yihi xadiid ka hadlaya tawjiihinta qiblada qofka marka lagu soo xaadiro in qiblada loo jeedinaya xadiidkaa midaan ahayn laakiin kitaabkan janaa'iska ee sheekhu albani isagoo xadiidkan wuxuu soo qaatay inuu maaragtay daciif uu yahay laba cilaana ku suganoo wuxuu yidhi nucaym ibnu xamaad ayaa ku jira oo daciif ah irsaalna waa ku jiraa oo cabdullaahi ibnu abi qataada saxaabi ma aha xadiidka ibn abi qataada radia allahu canhu wuxuu yidhi ina nabiya sal alla alay slam oo ninkaas baa marka xadiidka dee sidii saxaabi oo kale u rafcinaya laakiin waxa weeyaan waa taabici markaa mursal buu xaggaana ka noqonaya takhriijkiisa kitaabkan irwa alkhaliilka la yidhaahdo raqamka xadiidka lix boqol iyo sagaaliyo siddeetan buu aad kaga hadlay oo si fiican buu markaa taxayri dheer u geliyay in lagu noqdo ay ku fiican tahay waxaa kaloo waxyaabaha la deliishaday ka mid a qofkan lagu soo xaadiray qiblada in loo jeedinayo xadiidka isagu darajadiisu xasanka uu yahay fii saxiixi abi daawuudna ku sugan oo uu ka mid yahay waistixlaalu lbeyti alxaraami qiblatikum axyaa'an wa amwaatan yacani waa waa qibladiin axyaa'an xaalaatihiin kuwa nool iyo waa amwaat kuwa dhintayba oo qibladiinna beytkaa xurmada le waa qibladiinna kuwiina nool iyo kuwiina dhintayba lakin waxay leeyiin laga qaadan maayo inay loo jeedo geeri la gerayo waa marka qabriga lagu ridaa ilka loo jeedinaya xaggee laakiin intuu nool yahay in uu qofkii xanuunsanaya ay tahay laga qaadan maayo axyaan waa cinda salaa oo salaadana dee waxa weye meesha loo tukanaya qibladayna ahi waxa weeye beytka ilaahay xurmada la weeyaan qofkan lagu soo xaadirina qof tukanaya ma aha waa qof isagu sidiisa isaga bas ah waxay kaloo uu soo naqlinaya saciid musayab oo xaggaa qiblada loo jeediyey inuu arrintaa ka cadhooday alaysa almayitu musliman war qofkan dhimanaya dad xagga u wadaan miyaanu qof muslimayn xaggee ay u wadaan xaggee ay ducaysan daaya macnaa weeyaan hadduu sheekhu halkaa markuu isagu egeegay waxaad moodaa inuu leeyahy mar haddaan adilla wax daylo ansaxay aanu jirin jeedintaasi markaa inaanay hadyigi ahayn buu isagu tilmaamaya rag kalena xadiidka waxaad moodaa darajadu xasan ay gaadhsiinayaan oo odhanayaan dee waxa weeyaan hadduu darajadu xasan gaadhana waxa weeyaan in markaa dee la tawjiihinayo waay wansarafa ilaa janbi calaa janbi alayman ayaa loo dhigayaa fain tacadara hadduu tacaduro oo cudurdaar noqdo oo aan markaa midigta loo jiifin karayna fala ysarifa calaa janbi alaysar dhinaca bidix baa markaa loo jiifinaya isagoo markaa qiblada loo jeedinayo fain tacadara hadduu cudurdaar noqdo oo suroobi waayo faqafaahu qadaadka ayaa loo jiifinaya inta qadaadka loo jifiyo barkima iyo halkaa wuxuun madaxa hoosta laga soo geliyo ayaa markaa madaxiisa soo kacsan baa xagga wejigiisu markaa qiblada ujeedaa lugihiisuna qibladay u jeedaan qaabkaasaa markaa loo samaynaya walaqanahu yani wuu u laqimaa qawla laa ilaaha ila allah kelimadu tawxiidkaas ayuu u laqimaya oo ula imanaya qofkii markaa dee dul joogay liyasmacahaa suu maqlo oo fa yaquulaha marka uu yidhaahdo bilaa ilxaaxin isagoon waxba ku celcelinaynin walaa yaqul yaanu odhanin qul qul laa ilaha illahu dheh caynkaa dheh oo yaanu waxba u laqimaynin laakiin agtiisa ka yidhaahdo oo macnaha markaa iskaga qabsan doona ee agtiisa ka sheegsheego horta kelimatu talqiinku iyadu waa hadyigii rasuulka salawatu ullahi wasalaamu aleyh axaadiis bay leedaado laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah fii saxiix muslim ku suganyay dadkiina dhimanaya mawtaaku macnaha waxaa loo jeedaa dadka markaa dhimanaya lagu soo xaadiray kelmaddaa u laqima xadiidkana wuxuu ah mucaad ibnu jabal man kaana aakhiru kalaami laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka erayga u dambeeyaa uu ahaado hadalkiisa kelimatu laa ilaha illa jannada ayuu gelaya imaam nasy imaam tirmidi kitaabu ljanaa'is wuxuu ku keenay baabu talqiini almariidi cinda almawti waadducaa'i lahu yacni qofka xanuunsanaya loo laqimo geerida loo laqimo markuu dhimanayo iyo ducayn loo duceeyo wuxuu yihi waqad kaana yustaxabu an yulaqana almariidu cinda almawti qawla laa ilaaha ila allah waxaa sunno ahaa oo salafkii yaqiinee in qofka xanuunsanaya markuu dhimanayo kelmadda iyadaa loo laqimo oo la yidhahda laa ilaaha ila allahu dheh laakiin waxaa sugan in rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi u laqimay oo qul yidhi meeshan maaha uu hadda wadaadku sheekhu inoo sheega u leeyahay walaa yaqul qul yaanu odhanin laakiin isagoo dee rasuulku yidhi baa la hayaa oo xadiidka anas ibni maalik anna rasuula allahi sala allahu alay slam caada rajula min alansaar in ansaarta ka miduu soo booqday fa qaala yaa khaal abtiyow buu ku yidhi qul laa ilaaha ila allah dheh markaasuu yidhi akhaalun am cammun ma abtiba mise waa adeer faqaala bal khaalun faqaala fa khayrun liansaartu rasuulka bahayeye waa ahaayeenoo cabdilmualib bay dhaleen faqaala fa khayrun lii an aquula laa ilaha ila allah yani ma waxa ii khayr badan inaan kelmaddaa ku dhawaaqo faqaala nabiyu sal l nacam xadiidka axmed baa wariyey sanadkiisuna waa saxiix xuseyn jucfi baa wuxuu leeyahay acmash baan u soo galay aniga iyo zaa'ida maalintuu dhimanayey dadka isagoo gurigana aada looga buuxo markaa nin oday baa soo galay markaasuu yidhi subxaana allah tarawna arajula wamaa huwa fiihi walaysa minkum axadun yulaqinuhu ninkii waa aragtaan in lagu soo xaadiray meeshana gurigana waa ka buuxdaan nin u laqimayaan idinkuma jiro markaas acmash oo sulaymaan ibnu mihraan oo dee ninka lagu soo xaadiray ah ashaara sabaaba farta ayuu markaa tilmaamay oo ishaaray waxaraka shafatayh carabkana bishmahana waa dhaqdhaqaaji oo taa macnaheedu yahay dee inuu tawxiidkii uu ku dhawaaqay oo dee markaa la xusuusiyeyba ku dhawaaqay marka taa macnaheedu waxa weeye dee in loo laqimayo oo la odhanayo qul waxaad tidhahdaa laa ilaha illa allahu dheh in la odhanayo waxa weeyaan dee axaadiistaas bay ku sugan tahay iyo salafkana waa laga soo guuriyey marka waxba in maaragta la yahada wax dhiga male faidaa qaalahaa turika faidaa waqtiga qaalaha uu yidhaahdo oo hadalkaa ku dhawaaqana turika waa laga tagaa xataa yatakalama bihayrihaa ilaa uu hayrkeed ku hadlo oo hadal kale markaa uu ku hadlo waa la iska daaya lakiin waxay leeyihin haddana markaa uu wax kale ka dambaystiyey oo xoogaa la soo celinaya la xusinaya haddana waxay leeyihin waxaa la rabaa in la yidhahdo dee man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaha illa allah marka u dambaystay hadalku baxo ee maaragtay naftu ay boodo waa in hadalka hadalka ugu dambeeyey tawxiidka u ahaa marka in lagu soo celiyana waxaa weeyaan wax dhibaataa ma laha waayo wayundabu wa an yakuuna dheh wayundabu waxaa la sunnayey an yakuuna inuu ahaado almulaqinu ka laqimayaana hayra muttahamin mid la tuhumaysta hayrkii waa inuu yahay biirsin dhaxal lagu tuhumaysto iyo cadaawatin colaad waxay leeyihiin qofkan u laqimaya qofkii dhaxalkiisa lahaa wa inaanu ahayn waxay leeyihin markaa dee wuxuu leeyahay weydaaro oo xoolahaygii xoogaan ka maaragtay aan xoolihii dhaxleen uu ku dhibaatoonaya bay leeyihin oo meesha inuu eriyo riixaya meesha ka muuqanaysa bay leeyihin kaa xoogaa colaadda ka dhaxaysanaysna wuxuu leeyahay waaba dee waa ku wiirsanayaao war tawxiidka qabso oo meesha maaragtay wiirsigaa ku jiray leeyihin lakin waxba hadda taxaaliishaasi waa iska yar adagta qofka u laqimayaaba dee qofkii dhaxalka lahaa weeyaanoo dee wuxuu rabaa wanaag buu rabaado inuu tawxiid ku dhintuu rabaa iyo khayr marka waxaasaad waxay la inaanay macna cagaada kuma taagna marka waaya faidaa maata nudiba liarfaqi maxaarimihi faidaa maata hadduu dhinto nudiba waa loo suneeyey liarfaqi maxaarimihi maxaarimtiisa kuwa ugu dhibrin badan waxaa loo suneeyey takmiiduhu inay indhajabiyaan indhihiisa ayna jabiyaano sideedaba qofku marka uu marka ay naftu dhaafto afkuna waa kala waaxsamaya waa kala tegaya oo awooddan markaa uu qofku dee iskaraadkii markay xoog baxdo marka waa xubin wali meeshu aadaya indhuhuna cirka indhuhuna waxay daba socdaan ruuxdii baxday bay indhuhuna ka daba tegayaanoo indhuhu markaa waa jilladmayaan marka waxaa laga doonaya waxa la yidhaha takmiidu lcaynayn indhihii marka in qofka loo laabo baa la doonaya sida rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi umu salama ay leedahay abi salama ayuu u soo galay waqad shaqa basaruhu isagoo indhihiisi marka ay taagmeen fa aqmadahu markaa waa indha jebiyey rasuulku uma qaala wuxu uhi ina aruuxa idaa qubida tabicahu lbasar ruuxu haddii la qabto waxaa raaca aragga araggaa ka daba taga faaqmadahu fadaja naasu marku saa yidhi bu fadaja naasu min ahlihi ehelkiis ka midaa qayliyey oo markaa dee maaragtay naxay faqaala laa tadcuu calaa anfusikum ilaa bikhayrin naftina khayr mooye wax kale haku yeedhina faina almalaa'ikata yu'amminuuna calaa maa taquuluun malaa'igta ayaa aaminsanaysa waxaa leedihiin oo nawi oo kale wuxuu leey waqtigaasoo kale waxaa nadbi ah in istikfaar iyo ducoiyo lala yimaado si markaa xuduurka malaa'igta iyo duca maaragtay aamiinkooda iyo wax weynoo khayr u xasilo rasuulkuna waaba sameeyey salawaatu ullahi wasalamu aleyh wuxu uhi allahuma akfir liabi salamata warfac darajatahu fi lmahdiyiina wakhlufu fii caqibihi fi lgaabiriina waغfir lana walahu ya raba alcaalamiina wafsax lahu fii qabrihi wanawir lahu fiihi markaa rasulku waa u duceeyey marka markaa naftu qof ka baxdo in la duceeyo qofka loo duceeyo oo maxaanku dha hadal wanaagsan lagu hadla baa loo baahanya baroor iyo qayle iyo sawaxan iyo waaa waxaas waxba tari maayaan wax munkarana weeye waayo marka wuxuu yidhi waa in qofka ugu dhibrin badan maxaarimtiisa ugu dabcin badani qofkaas waa inuu u indhajabiya washaddu laxyayhi labadiisa lafgarood adkaynteed baa la sunneeyey iyo wa talyiinu mafaasilihi kala goysyadiisa oo la jilciyo ayaa la sunneeyey wa nascu hiyaabihi dharkiisa oo la siibo ayaa la sunneeyey uma dabeetana yustaru lagu asturo bihawbin khafiifin mara khafiif ah wuxuu leeyahay waxaa weeyaan waxyaabaha sunnaha waxaa ka mid a in labadiisa lafgarhood ee ma garhku dee isugu imanaya maaragtay in maxaan ku dhahdaa oo maaragtay in la adkeeyo oo waa in maro weyn halkaa madaxa dhakada iyo halkaa maaragtay garhka hoostiisa maro weyn weyn lagaga dubaa saa loogu hayaa adoo markaas si markay ka baxdo markaa tartiib saa loogu soo qabto oo dee marka ay ka baxdo maaragtay codka u baxo oo naftu ay baxdo afku waa kala taagmaya adhoota dhib bay noqonaysa soo celintooda marka waa in maro weynoo ballaaran saa la isugu qabtaa adoo markaa saa loo qabtaa oo marka afkii isku noqdaa adoo markiiba de maarata la isu celiyaa adkaynta saasaa laga wadaa saasaa laga wadaa si aan afku u jillaadmin oo hadhowta aana dee dhib u noqonays soo celintooda xubnihii mafaasishana in la jilciyo oo gacantii saa cududa loogu soo laabo oo maxaan ku dhahay bawdihii lugaha saaqa iyo bawda saa la isugu soo laabo oo yani maaragtay si hadhowta qofka maydhaya ay ugu fududaato oo markaa xubno markaa way fududaanaya hadhowta maydhista laakiin haddii xubin weliba way taagmaysaa marka arrinta haddaan laga taxadirin oo la samaynin waxay noqonaysaa dhibkeeda ay leedahay hadhowta de wixii waa ali taagmeel lug meelkay aaday rafashada lugu meel bay aadaysaa gacan meel bay aadaysaa taliyilu mafaasila caynkaas ku wada maryihii uu ku dhintay in laga bedelo markaa maro kale lagu astura si maydhis loogu diyaargaroobo waxa weeyaan oo rasuulka salawatu ullahi wa ti maro weyn ayaa maaragtay sujiya burdatin baa kor laga saaray rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taasina waxa weeyaan waa shay hadiga rasuulka waafaqsan salawaatu ullahi wasalaamu calayh xiina tuufiya sujiya biburdin xabira ay ahayd marka maro weyn la saaro oo dusha lagaga dego lagu asturo ayaa maaragtay hadigii rasuulka ah si markaa qudheeda loogu diyaargaroobo oo dee maydhistiisiya waxaa wayujcalu calaa banihi shayun haqiilun wayujcalu waxaa la yeelaa calaa banihi calooshiisa korkeedana shayun shay baa la yeelaa shaygaasoo haqiilun culus waxay leeyihin waxoogaa intifaaq saan u dhicin oo calooshii marka aan intifaaqiyo neefoobin oo kale wax markaasi wuxuu ka soconaya intaan la maydhinayo in wax caloosha laga saaro mawlaa anas ibn maalik mawlihiis baa dhinto markaasaa wuxuu usoo diray wuxuu ku yidhi isnacuu calaa badni xadiidatan shay bira iyo caloosha ka saara wataa macnaheed uu yahay uu markaan in loo jeedo intifaaq iyo caloosh inaan markaa dee neefoobin haddii wuxuu caloosh saa u yar saaran yihiin si maaragtay haddii wax uga socon karaan iyo wax uga yimaadaan iyo qaabkaasu bay uga jeedaan waaye wayubaadiru wayundabu waxaa la sunneeyey an yubaadara in loo degdego ilaa qadaa'i daynihi daynkiisa yacni bixinta in loo degdego ayaa hadyigii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh aw amase ibraa'ihi yacni cafintiisa iyo kasaamixitaankiisa minhum in addayn laga cafiyo laga saamaxo oo qofkii markaa uu dhinto waxyaabaha ugu muhiimsan ee la raba in loo degdego waxa kamid a daynkii lagu lahaa dadku ma yaqaanin arrintaas oo waxba cidinaa dayn iyo badaa ma gashee wax kalon baa la isku hawla aan loo baanayn xoola qalqal iyo sheekooyin aan shareecaduba ogolayn iyo maarata waxaa kaloo aan dhibaato una unba dad ku cararaan waa in markiiba la ogaado qofaan daynkii lagu laha waa in laga bixiya ama qofkii dee kulaha ka saamaxo ama ha damaano qaado qof waayo rasuulku wuxuu odhan jiray ku tukada saaxiibkiin dayn ma lagu leeya haa salluu calaa saaxibikum adkayn maxamed doonay in hore ay daynka uga bixiso waayo axaadiis badan waxaa ku sugan inuu qofku qabriga marhuun yahay calaa dayni daynkiisu uu xabisan yahay marka arrin saan maha daynku qofkuna had iyo goor intuu joogo ou naftiisa ka talin karo inuu iska fudaydiyo daynka iska bixiyo hore iskaga bixiyo daynka iska guro ayaa la doonaya oo aan dayn kugu maqnayn ili naftan adugu ma haysta markay doonta kaa baxaysa kuwaad ka tegi doonta inay kaa bixin doonaan daynka garan maysid daynku markaa wax saan maaha wa tanfiidi wasiyatihi waxaa kaloo la suneeyey tanfiidi an yubaadara in loo degdego tanfiidi wasiyatihi ilaa tanfiidi wasiyatihi wasiyadiisa iyo dardaarankiisa fulinteed degdego ayaa hadyigii rasuulka dardaaranku ka dardaarmay cid buu wuxu dardaarmay la siiyo aan dhaxalkii wax ku lahayn mustaxaqiina waa in min bacdi wasiyati yuusaa biha awdayn qurag isku leeyahy iyo in la qalqaaliyo dee markiiba diyaargarow aadama ile nink mar hadduu dhinto waa in qofkii aan la dayna hore looga dejiyo fa idaa maata hadduu dhinto faj'atan kedis hadduu dhinto turika waa laga tagaa liyutayaqana si loo hubiyo mawtu geeridiisa qofkii mawtu faja kusoo boodayba marun baa la wadnima istaga waa meyd waa in la yar hubiya bal haddiiba dhakhtar iyo wax loogu yeedhaayo bal arrintiis armaaba dee haybuuba ay tahay oo marka qofkii uu maqan yahay suuxdin iyo wax jiraan wuxuuna arag bal markaa qof hubiyo dhakhtar iyo wax la egeego waa in lagu degdegin mar haddii kedis iyo xanuun aan reebi aanu jirin kedis naftu dhaaftay marka la hubsaday inuu dhintayna waa galaasaya wa qusluhu maydhistiisa iyo wa takfiinuhu kafanitaankiisa iyo wa salaatu ka shacalay kolkiisa lagu tukado iyo wa xamluhu qaadistiisa oo nacashii lagu qaado la geeyo xagga xabaasha loo qaado iyo wa dafnu aasidiisu furuudu kifaayatin intaasoo dhammi waa furuudu kifaaya weeyaanoo waajib bay dadku ku tahay oo haddii dadka qaarkood ay sameeyaan inta kale marka xarajkii waa ka dhacay wabillahi raximah allahu tacaala faslun uma yugasalu فإذا كان رجلا فالأولى بغسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ إلى آخره فصل في الغسل ويان مرقي وفكي dhintay markii geeridiisu ay dhabowdo oo xaqiiq noqoto in qofkaas dhintay waxa weeyaan waxaa waajiba in la maydho oo laga rabaa dadku in la yimaadaan qofkii maydhistiisii uma dabeetana yugasalu waa la maydhaa qofkii mayidka ahaa fa idaa waktiga kaana uu ahaado almayid qofkii mayidka ahaa rajulan haddii uu ahaado nin hadduu yahay faalawlaa sida habboon biguslihi maydhigiisa u habbooni alaabu aabbaha weeyaan yacni ka u habboon bimacnaa alxaqu ka u xaqa leh maydhista uu qofkaa maydho alaabu aabbii weeye uma aljaddu awowgii baa dabeetana ku xiga oo aabbaha dhalay uma alibnu wiilkii meydka ayaa ku xiga uma ibnuhu dabeetana wiilkaa wiilkiisaa kusii xiga uma alakhu walaalkii ayaa ku xiga ama shaqiiq ha ahaado ama ab ha ahaado ama uma ha ahaadeen inta badan shaqiiq ay hormarinayaan iyo liabka yay inta badan u jeedaan laakiin walaal un weeye uma alcamu cammu adeerkii oo maaragtay dee alcamu shaqiiq iyo alcamu liab uma bnuhu dabeetana waxaa ku xiga wiilkiisii oo camku wiilkao dhaloo dee meydka ilma adeerka yihiin calaa tartiibi alcasabaat casabooyinka tartiibtooda ayaa loo maydhaya oo macnaha waxa weeyaan dadkan maydhista ku shaqa leh ee qofkan maydhaya iyo aw xaq leh marka la yidhaahdo waa xaqiyadii laga hadlayo waxa weeyaan inay maydhaan dadka casabada ee qofka u dhow sidii maarata dhaxalku u ahaa waxyaabaha laga daliishanaya waxaa ka mid a xadiidka saalim bn cubayd alashjaci uu leeyahy lamaa maata rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku markuu dhintay qaaluu liabi bakar baa waxay u yidhaahdeen yaa saaxiba rasuuli illaahi man yuasilu man yugasiluhu rasuulka saaxiibkiisii oo keebaa maydhayo markaasuu rijaalu ahli beytihi aladnaa faladnaa raggii maaragtay qoyskiisa ahaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qofba qof ugu sii dhow yahay ayaa maydhaya ayuu abubakar yidhi qaaluu faayna nadfinuhu qaala idfanuuhu fi lbuqcati alatii qabadahu allahu fiiha xadiidka bayhaqi baa wariyey meeshu ku dhintayna ku aasa qaraabadana rasuulkana kuwa ugu dhow faladna adna faladna ha maydheen xadiidkaas ayaa laga deliishadaa adugu qaraabada maaragtay casabada ah alaqrab falaqrabku inay yihiin kuwa maydhaya uma arijaalu uma dabeetana haddii intaa la waayo oo intaa midna aanu ka joogin alrijaalu raggi ayaa maydhaya alaqaaribu ee qaraabada ahaa raggii qaraabada ahaa dawl arxaamka raximka wixii ahaa ee maydka qaraabadiisa ahaa ayaa markaa u xaq loo maydhayo ku xiga uma alajaanibu dabeetana dadkii ajaanibta ahaa yani dadka muslimiinta ahaa ee iyagu aan dee qaraabadiisa ahayn ayaa maydhaya uma azawjatu zawjada ayaa dabeetana ku xigta oo meesha intay rag joogaan dumar inay maydhaan ma aha zawjaduse iyadu xadiid bay leedahay oo qofta dumarihii ninkeeda way maydhi kartaa ninkuna haweenaysa waa maydhi karaa xadiidkii caaisha ayaa u daliila oo ay tidhi low istaqbaltu min amrii mastadbartu mastadbartu maa gasala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ilaa nisaa'u abu daawuud baana wariy waa xadiid xasana caaisha waxay leedahay wixii aan markii dambe ogaaday haddaan markii hore ogaan lahaa rasuulka dumarkiisu ma maydh lahaa dumarka ma maydh lahaa bay tiri uma annisaa'u almaxaarimu uma dabeetana annisaa'u dumarkii ayaa maydhaya maydkii almaxaarimu maxaarimta ahaa oo haddii markaa la waayey intaasoo dhan laga soo gudbo ragba aanan joogin ajaanibi dumar maxaarimtiisa meesha ay joogaan waxaa weeyaan kuwa maxaarimtaa ayaa maydhaya oo dee zawjadaasiba dee maxaarimtiisa ay ka mid ahayd oo dee iyaduba dee way maaragtay iyadaa u horraynaysa sida xadiidkana dee waa ku cadiyaa adu qaar waxay leeyihin markay dee mar hadduu dhintay zawjiyadii kala go'day oo ajaanib bay kala noqdeen laakiin mar haddii xadiidba meesha yaallo hadal ma laha zawjadaa la hormarinayaa dabeetana alum hooyaa ku xigaysa siyaabahaas u egaan wain kaana imra'atan hasalaha annisaa'u wain kaana hadduu yahay meydku imra'atan haweeney hadduu yahay hasalaha annisaa'u dumarka ayaa maydhaya dumarka ayaa maydhaya dumarkii alaqaarib aqaaribta ahaa qof dumari hadday dhimato dadka maydhaya waxa weeyaan dadkii dumarka ahaa ee aqaaribteeda ahaa ayaa iyadana awlo ku ah iyagaa u xaq leh maydhista qofka dumaree dhimatay uma alajaanibu uma dabeetana ajaanib ay annisaa'u alajaanib dumarkii ajaanibta ahaa ee aan qaraabadeeda ahayn dumarkaasaa maydhaya oo xadiidku mucadiya ayaa masaladaa u daliila oo ay tidhi dakhala calayna anabiyu sala allahu aleyh wasalam wa naxnu nugasilu ibnatahu zaynaba faqaala qsilnaha alaaan aw hamsan alxadiid yacnii wuu noo soo galay innagoo maydhayna dumar maydhaya gabadhiisii zaynab ahayd markaa wuxuu yidhi saddex jeer maydho witriya ama shan ilaa akhir markaa dumarkii ajaanibtahaa ayaa markaa maydhaya haddii kuwii aqaaribtaa la waayo uma azawju dabeetana zawjkii ayaa ku xigaya oo ninkuna wuu maydhi karaa haweenaydiisa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh caasha waka ku lahaa maa daraka low midta qablii faqasaltuki wakafantuki uma sallaytu calayki wadafantuki yani maxaa kaa baaya maxaa ku dhibaya haddii aan markaa haddii aan hortaa dhinto dhawaanku maydho oo maxaan ku dhahay ku kanfo oo kugu tukado ku aaso xadiidka imaam axmed baa wariyey asalkiisuna fi saxiibukhaari fi saxiibukhaari buu ku sugan yahay marka waxaa weeye de halkaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuu sheegay inuu maxaan ku dhahay haddaan ka horeeyo aan ku maydhayo oo taa macnaheedu waxaa weeyaan zawjku inuu maydhi karo xaaskiisa ay u bannaan tahay baa iyana markaa laga qaadanaya uma arijaalu almaxaarimu uma dabeetana alrijaalu raggii ayaa maydhaya raggii almaxaarimu maxaarimtaha oo qofkan dhintay qofkan dumaree dhimatay maxaarimteedii ayaa markaa meeshii manaya aabbaheed iyo maaragtay wiilkeedii iyo saasoo kale waayo wain kaana kaafiran faaqaaribuhu alkufaaru axaqu wain kaana hadduu yahay qofkan dhintay kaafiran gaal hadduu yahay hasalahaa gaalka waxaa maydha annisaau dumarka ayaa hasalahaa wain kaana kaafiran hadduu yahay gaal faaqaaribuhu dheh faaqaaribuhu qaraabadiisii alkufaaru gaalada ahayd ayaa axaq u xaqle maydhigiisa hadduu qofkani gaal yahay dadkii qaraabadiisa ahaa ee kufaar gaalka qaraabada u ahaa ee muslimka ahaa kuwaas ayaa u xaq leh inay gaalkaa maydhaan adu masalada khilaaf baa ka taagan gaalka ma la maydhi karaa oo qofkii muslimkaa maydhay mise maydhi maayo imaamu nawowi isagu kitaabkiisa majmuuca wuxuu ku leeyahay ana madhabana ana lilmuslimi gaslahu wa dafnahu waitibaaca janaasatihi madhabka shaaficida waxaa ku sugan in qofkii muslimka ah uu maydhayo oo uu kanfayo iyo waitibaaca janaazati janaazadina uu raacayo wanaqalahu ibnmundir can asxaabi الra'yi wa abihawr waxaa ibnmundirna ka soo guuriyey qolyahan xanafiyada iyo abuhawr wa qaala maaliku وaأxmadu laysa lilmuslimi gasluhu walaa dafnuhu laakiin qaala maaliku lahu muwaaraatuhu mujalladka shanaad boqol iyo saddexiyo konton safxaddaaba ku keenay kitaabkii majmuuc la odhanayay imaam maalig iyo axmed waxay leeyihiin qofka muslimkii qof gaala maydhna maayo kanfina maayo laakiin maalig wuxuu leeyahay waa dee waa asturaya waa qarnay god buu ku ridaya waa aasaya abubakar ilmundir wuxuu kaloo leeyahay laysa fii gasli man khaalafa alislaama sunnatun yajibu itibaacuha qofkii islaamka khilaafo gaalka ahaa yacni sunno loo raaco oo maaragtay lagu daydo oo ah maydhistiisahay ma sugna buu yidhi marka meesha waxaa cad inaan wax dayla loo haynin qofka gaalkaa maydhistiisa wax dayla kuma sugna waayo maydhgusiisaba waa cibaado cibaadaduna laa tahbut ila bidaliilin cibaadadu daliil bay ku sugantaa laakiin in la aasayo oo laga qarinayo maarata muslimiinta god lagu ridayo iyadoo way sugan tahay oo xadiidka cali bna abi aalib lama tuwafiya abu aalib markii la oofsaday ataytu الnabiya salى اllahu عalيه wasalam faqultu ina camaka الشhaykha addaalla qad maata faman yuwaariihi odaygii adeerkaa ee maarata baadida ahaa ee gaalnimada gaalka ahaa waxa waa dhintay ee yaa aasaya qaala idhab fawaarih adugu tagoo soo aaso gud ku suur fii صaxiix abi daawuud ayuu xadiidkaas ku sugan yahay marka taa macnaheedu waxa weeyaan xagga aasidda waa la aasayaa oo god baa lagu ridayaa lagu qarinayaa lagu asturayaa laakiin meedhistiisa iyo howlahaas waxba maaragtay muslimka wax maaragtay sharciga maaha waayo dee hadyigii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuma sugna meydhistiisa wixiisu wayundabu kownu lghaasili amiinan wayundabu waxaa la sunneeyey kownu lghaasili ka maydhaya ahaanshihiisa amiinan qof aamina uu yahay ayaa la sunneeyey oo macnaha waxa weeyaan waa inuu qof maaragtay dee diinle inuu yahay oo haddii uu wax wanaagsan arkana wax fiican buu sheegayaa hadduu waxun ku arko qofkan meydka ana waa qarinaya oo qofkan maydhaysiisaba laba sifaa laga doonayaado mid waa alsalaaxu waalamaana inuu ammaano leeyahay oo qof maaragtay dhowrsoonuu yahay oo diintii garanaya oo dee waxa weeyaan qofkan maydkaa dhintay muslimka xaq buu leeyahay wixii xun aad ku aragtay asturaad buu rabaa man satara musliman satarahu allahu yowma alqiyaama ayuu rasuulku yidhi qofku hadduu dhinto waa kii laha rasuulku laa tasubu alamwaat fa innahum qad afdow ilaa maa qaddamuu yacni ha caayina dadka dhintay waayo waxay gaadheen yacni wixii ay hormarseen way gaadheen xadiid kale wuxuu ahaa man gasala mayitan fakatama caleyhi gufira lahu arbaciina maratan xaakim baa wariyay waana xadiis xasan iyo bayhaqi qofkii mayd maydha oo qariya afartan jeer baa loo dhaafaa qayb ka mid wey xadiis dheer buu ahaa ta labaad waxaa la rabaa qofkaasi inuu khibro leeyahay oo qof diintii iyo wax ka garanayo sunnihii qaabka loo maydhay qofka yaqaan weynu yahay waayo dee wuxuu waafajinayaa hadigii rasuulka salawaatu ullahi wasalamu aleyh waafajinaya ka aqoonna waa inay jirtaa maydhistii isla markaana waa in amiinna uu yahay oo ammaano qofle uu yahay waayo wuxuu yidhi wayustaru waa la asturaa almayitu maydka waa la asturaa fi lgusli marka la maydhayana yani cawradiisa waa la asturaa oo ma aha markaa dee qofku inuu cawrada maydka waa inuu qofka maydhaya qudhiisu aanu waxba egeegin wuu ku soo socday saaaba sheegi doonaa sii faahfaahin doonaa xadiidka wuxuu ahaa laa yanduru rajulu ilaa cawrati arajuli wala almar'atu ilaa cawrati almar'a marka waa caam ama mayd qofku ha ahaado ama qof nool ha ahaadee yacni ninku yaanu fiirina cawrada ninka haweenayduna yaana eegin cawrada maaragtay iyo haweenka marka in la asturayo aan la eegayn cawradiisa la fiirfiirinaynoo la qarinayo waxaa weeyaan oo weliba wuxuu leeyahy ibnu siriin iyo abu xaniifa iyo maalik iyo axmed iyo raggaasoo dhan waxay leeyihiin maa bayna surati warrugga markuu maydhayo intaa ruugga iyo iyo udhaxaysa xudunta mara ayuu ka saaraya markuu maydhayo oo hadhowtana marada hoosteeda unbuu bahali galoofiskaabu gashanaya khirqooyin marooyin ku maydho oo marba kala bedelayo markuu isjaynayana mid gaaru labisanayo mar kale jir kaleo maydhayana kuwa kale gashanaya marka waxaa rabaa inuu kala bedelo gacmahana wax gashado cawradana marka uu maydho laakiin eegista iyo markaa waxun dan keento daruura mooyaane waxaa wey wa iska ilaalinaya waaye wlwlaa walaa yaxduru dhe walaa yaxduru siwa alghaasili wa muciinu walaa yaxduru ma soo xaadiro yacni marka la maydhayo maydka siwa alghaasili kii maydhaya mooyaane iyo wa muciinihi ka u kaalmaynaya kaa u shubaya ee biyaa u soo dhidhiibaya ee ugu shubaya iyo ka maydhaya mooyaane cid kale markaa uma soo gasho oo dee qofkii awal markuu noolaa maydhiga maydhanayey dee lama ogoleen qofka in loo maaragtay waa inuu asturaadaa dadka maaragtay u ka asturaadaa qofkan loo dirayna maydhistaana waa dan baa keentay inuu maydho markaa cidka inu soo gashama inta la maydhayo wayubakharu waa la bukhuuriyaa min awali gusli maydhigiisa u horraysa ilaa aakhirihi ilaa inta u dambaysa waalawlaa yacni ka awlaahay habbooni waxaa weeye kownu lhaasili kownulgusli maydhigu ahaanshihiisa taxta saqfin saqaf hoosti inuu yahay iyo wa bimaa'in yacni biyo uu ku sugan yahayba awlaa biyahaasoo baaridin qabow ilaa lixaajatin xaajayo dan mooyaane yacni waxaa awlaa maydhigaas inuu ku dhaco taxta saqfin yacni wuxuu uga jeedaan waxa weeyaan in maaragtay meel asturan ay tahay meel asturan oo waa kii laha minhaajku walakmalu wadcuhu bimawdicin khaarin yani mastuurin sida akmalka e wanaagsan waxaa weye meel cidlo ah oo asturan halkaa in lagu maydho meel bannaanka in qofkii meydkaa la dhigo oo geed hoosta bannaanka dee lala fadhiisto oo layska maydho sax maaha waa in maaragtay meel asturan lagu maydhaa bimaa'in baaridin waxay uga jeedaan bay leeyihin biyaha qabowey xoogaa jirkay adkeeyaan bay ku leeyihin laakiin kuwa kululi way jilcinayaan inuun dee baahiya xaaja keenta mooyaane biyaha in loo kulayliyo oo waa waktigan oo kale dhaxantu ay taagan tahay dee qofkii maydhaya qudhiisu biyihii oo aad ugu maaragtay dhibaatoonayo ama wasakhdoo ku badan oo u baahan biyi in waxoogaa loo yar diiriyo oo biyo yar kululo oo dee qofkii caadiga ahaaba markuu maydhanayo uu ku maydhan karayey in loo yar looga yar dhigo si wasakda ay waxa looga gooyo xaajo macnahaasi noqonaysa inay xaajadaasi timaaddo mooyaane biyaha qabow baa fiican bay leeyihiin oo jidhka xoogaa dee jileec looga mara inuu jidhku yar adkaado ayaa la rajaynaya bay leeyihin ويحرم نظر عورته ومسها إلا بخرقة ويحرمها حارانا نظر عورته عورته سين لفيريا يا حارانا ومسها تبشد دبا حارانا إلا بخرقة مرير مويان خرقة هيلي يرمك قمعه قشرة تامو يا مكا جلكي سينو سكاتا تارتو وعوية تسوى حارانا wayundab waxaa la suneeyey an laa yandura inaanu eegin ilaa hayrihaa cawrada waxaana inaanu eeginna yanagoo iska sunna cawrada in eegisteeda waaba xaaraan laakiin wixii kale qudheeda inaanu maaragtay waxbaa firfirinta badan un maydhiska un mooyaane loogama baahna walaa yamassahu waan laa yamassahu yacni wa inaanu cawradii taaban ilaa bikhirqatin khirqa iyo maaragtay mara mooyaane hayrkii dhe walaa yamassahu inaanu taaban hayrkii wagayr cawra cawrada waxaan hayna ilaa bikhirqatin khirqa mooyaane mara mooyaane wax kale waanu ku taaban oo marka gacantiisa aanu jidhka saa ugu maydhinay wayn wax ka xigaan wax gashadaa marka u maydhayo qofka maydkaa jidhkiisa wayukhrija waan yukhrija inuu soo saaro soo bixiyo ayaa markaas sunnihii ama eladikii fii badnihi sabata ku sugnaaday fii badnihi caloosha wixii ku sugnaa inuu soo saaro min alfadalaati kaayan xaalu ka ahaaday min alfadalaat waxay fadalaadka ahaa ziyaada dheeraadka dee calooshii waxa ku jiray inuu markaa soo yar saaro intuu awoodi karo ayaa iyana hadyigii rasuulka waxoogaa gacanta saas u yar riixaya bay yidhahdeen casri wax leh samaynayaadoo saa yar yidhahdo buu calooshii riixriixaya bay yidhahdeen marka taa iyadu aslu badniga iyada qudhida khilaaf baa ku jira maydkii maa la riixriixayaa si markaa xoogaa inta halka qaadka lasoo yar qabto oo lasoo yartiiriyo calooshana saa la yar yidhaahdo ibnulmundir wuxuu ku le way isku khilaafeen fii casri badni lmeyit ibnu siriin iyo nakhac iyo xasan basri raggaa taabiciinta waxay leeyihiin iyo maalikba yucsaru badnu lmeyit waa la yar maroojinaya tuujinaya caloosha qofka meydka casran khafiifan waxoogaa maaragtay tuujin yar fudud aan adkayn imaam الshaafiعي isagu wuxuu ley yumiru yadahu calىa baطnihi imraara baliiغa gacantuu marinayaa calooshiisa maritaan markaa xoogan maritaan xoogan buu leeyahy liyukhrija شhayئa in kaana fiihi haddii wuxuuna caloosha ka jiraan say usoo baxaan oo inuu xaggaa markaa inta dhabarkan lasoo yar qabtay qadaadka lasoo yar tiiriyo calooshan saa lagu yahay si maaragtay hadii wax ku jiraan ka soo baxaan oo kale imaam axmed isagu wuxuu leeyahay yumsaxu baطnuhu masxan raqiiqan waa la masaxaya calooshiisa laakiin waa masaxitaan fudud oo bal ama wax soo baxnayso in la fudadiyo weeyaan ibnulmundir wuxuu ku soo ururiyey laysa fii casri اlbaطni sunnatun tutabac sunno loo raaco oo maaragtay rasuul ka sugnaaday maroojinta caloosha lataabanayo ma sugna waqad rawaahu man dakarna dalika canhu min ahli cilm laakiin waxaanu ka warinay arrintaa ama de waxaa soo wariyey ragga aan sheegnay oo ahlucilmiga ah fain amara algaasilu yadayhi imraaran khafiifan calaa baطnihi liyukhrija shayئa in kaana hunaaka faxasanun haddii markaa ninkii maydhayey uu calooshii waxoogaa maaragtay gacanta uu marmariyo si haddii waa calooshii ku jiraan ay u soo baxaan way iska wanaagsan tahay buu yihi hadduu ka tagana oo aanu samayna falaa baas wax dhibaataa male buu yidhi markaa sida saxiixa waxaad moodaa masaladu inay isaga noqonayso un qofkaa maydhaya qofkaa maydhaya ee qofkan maydkaa gacanta ku haya yuunbay isaga noqonaysaa isagu suu arko oo haddii baahi timaad u arko malaa qofkii caloosha inay waxoogaa intifaaq wax soo buuraan iyo waxay yar jiraan inuu hadhowta dee markaa kafantiiyo wixii marka lagu xidho haddana dunida oo dhan dhiiqeeyo oo ay dhibaata timaado waxaa weeye ninkaa haasilka un in loo daayo arrinta loo celiyo oo marba xaajada u eego oo maxaan ku dhahay markaa uu isagu ka ijtihaado unbay markaa arrintu noqonaysa ee hadda wax maaragtay laazim ah arrintu ma aha waayo wuxuu yidhi wayastanjiyahu an yastanjiyahu inuu istinjoo istinjoodo inuu isjeeyo ayaa marka hadigiiya wayuwadi'ahu inuu weysayseeyo ayaa marka hadyigii rasuulka ah oo wuduu kaamil oo sidii qofkii noolaad oo kale oo madmado iyo luqluqasho iyo sandaarsi o dhan la imanayo oo markaan lasoo yarqaagsi lasoo fadhiisiinayo marka uu laadisaa loogu qalaamiyo waa jafabiyo waa ku noqonaya hortay soo daadanayaana in si yaroon la ysaga un maaragtay loo sanka iyo looga waxwaxeeyo baa maaragtay hadyigii rasuulka wayanwiya quslahu waa an yanwiya inuu yoodo wey ninkii qaasilkaa quslahu maydhigiisa wayaqsila waan yaqsila waa inuu maydho ra'sahu ra'salmayid qofka maydkaa madaxiisa waa inuu maydho walixyatahu garhkiisana waa inuu maydho wa jasadahu jidhkiisa waa inuu maydho bimaa'in uu ku maydho iyo wa sidrin gob biyo iyo iyo maxaan ku dhahdaa iyo gob caleentii gobka uu ku maydho alaaan saddex jeer taas ayaa hadigiia haddii uu saabuun iyo biyo ku maydho jidhkiisana wax maanica ma leh saabuun sidriga waxa waxaa looga jeedaa uun asal ahaan in wixii wasakdaa qofka jidhkiisa laga dhammeeyo umbaa loo jeedaa hadduu shaamboo iyo saabuun igu qubeeyo iska wax dhibaatamale waa caadi weeyaan yatacahada waan yatacahada inuu ilaaliyo weeyaan kulla maratin mar kastaba oo yani aada u ilaaliyo imraaralyadi gacanta marinteeda caalabadna caloosha u mariyo taana waa inuu ilaaliyo oo macnaha qofkii uu dee ka warhayo mar kasta u maydhayaba marka horuu maydhay mar labaadka intaanu maydhin inuu bar calooshii marintii gacanta oo intaasoo wax soo maaragtay cusboonaadeen uu mariyo haddana mar saddexaadka markuu maydhayo saasu hadda caloosha taabto macnaha waa aynka yatacahada waan yatacahada waa inuu yani ku maaragtay ilaaliyo ku noqnoqdo kulla maratin mar kastaba imraaryadi gacanta marinteeda caalabad in la mariyo taa waa in ku noqnoqdo fain lam yanduf haddii aanu dahaaroobin oo haddii dee maaragtay uu hal mar maydhig aanu daahir noqon zaada waa ziyaadiya witran xaalu yahay maydhigaas mid witria witri buu ka dhigayaa oo saddex jeer shan jeer toddoba jeer saas ku wadaya wayajcala waan yajcala inuu yeelo weeyaan fi lmaa'i yacni biyaha gudahoodana qaliila kaafuurin yacni udayga kaafuurka la yidhaahdana wax yaroo ka mid a waa inuu biyaha dhex dhigo oo sibirka udaygii loo helo wa fi lakhiirati ta u dambaysa ayaa aakadu ta ayaa la adkeeyey marka u dambaysa inuu markaa ku daro kaafuur yar kaafuurka asalkiisu waa geedka baxrasaafka la yidhahdo geedka baxrasaafka le caleentiisa kaafuur ah kaafuurku waa ka marka isagun bay lasoo maaragtay la jabiyey oo la budeeyey oo laga dhigay maarata wuxun dee saasoo kale lakin waa isaga geedku masaa'ilka halka aynu ku sheegnayna inta badan waxaa isaga daliil noqonaya xadiidkii umulbaab la odhan karo marka maydhiga laga hadlay umu caiya xadiidka umu caiya ay tihi dakhala calayna anabiyu sala allahu aleyh wasalam wa naxnu nugasilu ibnatahu waxaa noo soo galay rasuulkii annagoo gabadhiisa maynayna zaynab ahay faqaala wuxuu uhi iqsilnaha alaaan saddex jeer maydha aw khamsan maydha aw sabcan waa witr aw akar min dalika ama in ka badanba toddoba xitaa wax ka badan in ra'aytunna dalika bimaa'in wasidr haddaa arrintaa aragtaan biyo iyo gob ku maydha qaalat qultu witran ma witr baan u mayna qaala nacam haa tira kaa dhima wajcalna fi laakhirati kaafuuran ta u dambaysana kaafuur ka dhiga maydhga u dambeeya aw shay-an min kaafuurin faidaa faraqtunna haddaad ka baxdaan faaadinnini yani isoo ogeysiiya falammaa faraqnaa aadannaahu fa alqaa ilaynaa xiqwahu hoosguntigiisii usoo turo wuxuu yidhi markaan usoo sheegnay ashcirnaha iyaahu yani marahoosa uga dhiga qaad waxay tihi wamashadnaaha alaaata ma'uruuna waan u feedhnay markaasaan waxaan uga dhignay markaa timaheediina saddex baan saddex rablo yani saddex tidic baan u samaynay oo weliba maaragtay xaggaa dambe aanu ka ridayno oo qofkii dumar ahaydna timi marka loo maydho la dhammeeyo waa loo tidcayaa ilaa saddexa dufre baa laga samaynaya hadday suurakal noqoto ninka qudhiisa timi waa loo fiidhayaa marka timi hadduu leeyahay waa loo fidhaya waa loo hagaajinaya inta loo maydho wawaajibuhu tacmiimu lbadani wawaajibuhu waajibkiisu maydhiga waajibkiisu tacmiimu lbadani badankaoo lagu camimo weeye bilmaay biyo lagu camimo uma dabeetana yunashafa la engejiyo bihawbin mare lagu engejiyo tuwaaliya wuxuu markaa lagu engejiyo fain kharaja hadduu soo baxo minhu xaalu shayga ka mid yahay shan shay hadduu soo baxo bacda alqusli maydhiga kadib haddii wax ka soo baxaan kafaahu waxaa shaygaa ku filan ghaslu lmaxalli yacni maxalkii in la maydho ayuunbaa kaafiya mar labaad maydhigaa la soo celiyo cidi odhan mayso bilahi tawfiiq faslun fii bayaani alkafani kafanta caddaynteeda ayuu markaa fasalkani ka hadlayaa oo maruu ka soo baxay maydhigii waa sayda tartiibtu ay tahay marka maydhiga la dhammeeyo in markaa lagu soo xujinayo kafantii qofkii maydka in la kanfo waayay ثuma yukafanu fain kaana rajula nudiba lahu halaaثu lafaa'ifa biidin maqsuulatin wuxuu yidhi uma dabeetana marka laga baxo maydhiga yukafanu waa la kanfaa maydkii fain kaana hadduu yahay rajulan nin hadduu yahay nudiba lahu waxaa loo sunneeyey halaaثu lafaa'ifa saddex maro oo dee maydka markaa lagu duuduubo lafaaifta wixii qofka lagu duubay la huyay aa la yidhahdaa kuwaasoo biidin cadcad kuwaasoo maqsuulatin maydhan haddaanay markaa cusbayn inay maydhan yihin o nadiif yihin baa la rabaa kuwaasoo kullu waaxidin mid kastaaba kullu waaxidatin mid kastaabana tasturu asturaysaa kulla albadani jidhka dhammaantii yacani saddexdaa mar oo mid waliba jidhka dhammaantii asturaysa laa qamiisa fiihaa ay fi lafaa'if yani wax khamiisiina aanu ku sugnayn walaa cimaamata wax cimaamad lihi aana ku sugnayn oo xadiidkii caaisha ku fina rasuulu llahi sala allau alay wasalam fii alaaثati ahwaabin yamaaniyatin biidin laysa fiiha qamiisun walaa cimaama rasuulka saddex maro ayaa lagu kanfay oo maxaanku idhaahdaa maryaha cadcad ah oo suxuuliya loo nisbeeyey meeshaa suxuuliya yamanah yaman lagu soo sameeyey oo wax khamiisa iyo wax cumaamada toona aanay wadanin qaarkood waxay ku tawjiihiyeen laa khamiisa fiiha walaa cimaama macnaha waxa weeyaan aan khamiisa cumaamada ku jirin iyo waa ka baxsan yihin laakiin tawjiiha waxaad moodaa waxoogaa inuu yar ka duwan yahay daahirka waayo marka waxa weeyaan kafanta qofka lagu kanfayo la rabo qofka in lagu kanfo xoogaa aadaabta iyo waxyaabaha la sunneeyey baynu wax yar ka taabanaynaa waxaa ka mid a kafantaas sida axaadiidta ku cad inay cad tahay marka hore bayaad inay tahay bayaad saddex maroo cadcad oo rasuulku dee wakafinuu fiiha ilbasuu min iyaabikum bayaada fainaha min khayri iyaabikum wakafinuu fiiha mawtaakum waxaad xidhataan maryaha cadcad kuwaasaa markaa maryihiina u khayr badan dadkiina dhintay